qorshahani waa hindise amaba ma garanaysaa soo jeedin ay dowladdu rabto inay dibhabayn ku samayso habka iyo xaddiga kaalmada uu qofku helayo waxaanay arrintan u saartay xog baare ama cilmi baare arrinkan kasoo baaraan dayo oo soo xadeeya lacagta ugu badan ee kaalmo ahaan ama dhaqaale ahaan loo siin karo qofka kaalmada qaata
maxaa iminka keena inay dowladdu soo jeediso qorshahan
horta dowladdani waa dowlad midig ah waa dowlad in badan ku ololeysay in ay wax ka qaban doonto arrimaha soo galootiga ajaanibta sharci darada ku imaanaya dalkan sweden sidoo kale dadka aan shaqayn ee lacagaha badan soo galaan waxyaalahaasi waxay kamid ahayd waxyaalihii ay doorashada ku heleen ay ku ololeeyeen marka waxyaalihii ay ku heshiyeen xisbiyadii midigtu bay kamid tahay bandhigoodii ama fulintoodii waa hagaag sidee ayaa maxamedo loo kaabi jiray dadka aan shaqayn isbeddelkana muxuu noqonayaa dadka aan shaqayn waxa loo kaabi jiray siyaabo kala duwan haddii ay tahay in la siiyo lacago lagu kaabo guryaha ay degan yihiin bosta bidrog loo yaqaano lacago la siiyo caruuraha ma garanaysaa si loogu xanaaneeyo bon bidrog iyageedan la yidhaahdo lacago kale oo haddii muxukmaayo froldreledigo gabadha markay muxuu kale inay sanaba guryaha joogi karayso ilmaha u xanaanayso kale waxyaalahaas laakiinse inkastoo gabadh walaba mushaabaha ay lacagtaa hesho aan ahayn wax u gaar ah dadka dhaqaale hooseeya laakiin siyaabahaasa loo caawin jiray dadka haddiiba maxamedo markaa la ansixiyo sharcigani dadka uu saamaynta weyn ku yeelanayo ma waxaa u badan dadka ajaanabiga ah ee dalka sweden ku nool mise xataa dadka dalka u dhashayna saamayn ayuu ku yeelanaya xaqiiqatan sharcigan haddii la ansixiyo waxau saamayn ku yeelanaya dadka dhaqaalahooda hooseeya low socioeconomical statuska ah ee magaranaysaa ajnabigu ku jiro ama soomaali aadan ama ajnabiga kala aadan dadkaasaa u nuglaan doona qofba qofu ka dhaqaale liito baa aad iyo aad ugu nuglaan doona haddii la xadido sharcigan marka saameyntiisu yeelanaya waxaynu waxaad carabowday dadka shaqeeya iyo dadka aan shaqaynin sweden inta badan waxaa la sheegaa in qof shaqaale ah uu ka dakhli bato qof aan shaqayn oo caruur leh marka ma la odran karaa dadkaas ayaa loo ay dowladdu iminka doonaysaa oo ay ujeedaa
horta dowladdu si toosa uma beegsan oma oran gruub hebel baan doonaa laakise hadafka xogtan looga socdaaba ah inaanu qofka kaalmada qaataa uusan helin dhaqaale ka badan dakhliga soo gala qofka shaqaysta suuradda maaliyaddubaa waxa ay tiri qof ma garanaysaa lacag fara badan oo caruurtiisa ku qaataa waxa uu ka dhaqaalo bataa ma garanaysaa qof shaqeeya marka taasi waxay tiri maaha macquul marka muhiimadda ugu weyne ay rabaanba waxa ay tahay ee ay dowladdan dabacsan tahay in ay xadidaan dhaqaalaha magaraysaa dadkaasi aan shaqayn oo si aanu qofkii magaraysaa shaqaynayeyna aanu cudurdaar fara badan u keenin sidoo kale waxa weeye sida ay dowladdu sheegtay laga soo xigtay inay damacsan tahay in arrintan ay ku dhiiri gelin doonto dad badan inay shaqo raadsadaan oo ay kaalmadan ka maarmaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed adigaa mudan walaal